xilli ay ka sii darayso xaaladda aadminimo baahi daran ay ka jirto magaalada xudur xarunta gobolka bakool ayaa wasiirka gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka ee maamulka koonfur galbeed iyo saraakiil ka socotay hay-adaha samafalka waxay booqdeen magaalada xudur mukhtaar maxamed catoosh ayaa warbixinta nooga soo diray baydhabo xilli xaaladda bini'aadanimo ay ka sii darayso magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool baahi aada u fara badanna ay ka jirto magaaladaasi ayaa waxaa gaaray wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed iyo saraakiil ka tirsan hay-adaha samafalka wasiirka gargaarka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir caruushe ayaa sheegay ujeedka xudur ay u tageen inay tahay sidii ay ugu kuurgali lahaayeen baaxadda dhibaatada ka jirta magaalada xudur ee xarunta gobolka bakool iyo xaaladda bini-aadanimo ee kusoo kordhay gobolka bakool wasiir caruusha wuxuu sharaxay waxa ay indhahooda kusoo arkeen anigoo hogaaminayo wafdi ka socda hay-ada samafal maamulka dowlad goboleedka koonfur galbeed hay-adaha u-n-ka ay kamid yihiin hay-adda unicef d hay-adda unato iyo hay-ada international n g o waxaan booqasho ku tagnay caasimada gobolka bakool magaalada darayna xaaladaha bini-aadanimo bakool gaar ahaan degmada xudur sida ay tahay waxyaalaha aan kusoo aragnay waxaa u muhiimsan in horta xaaladda bini-aadnimada ay soo wajahday xaalad adag dadka ku nool degmada xudur oo go-doon ay ku sameeyeen al-shabaab kadibna ay soo qaxiyeen dadka deganaa tuulooyinka ku hareereysan magaalada xudur ilaa shan iyo toban kilometer dadkii magaalada afarta gees ka xigay tuulooyin badan ay soo barakiciyeen dadkaasna ay isugu imaadeen magaalada xudur xaaladaas ahaantii soo korortay ayaa ayaa sababtay in arrinta bini-aadanimada iyo noor dadka caliili gasho
waa gartay marka waxyaabaha aada indhihiina kusoo aragteen ama xaaladda halkaasi ka jirta maxaad nooga sheegi kartaa
walahi waxaan tagnay isbitaaladaan tagnay tagnay meelaha isa ku meel gaara usii degeen oo ay horay ka dhigteen dadka marka markaan la hadalnana dhibaatooyinka sheeganayan waxa u waxaa ugu darnaay dhinaca cuntada inaysan haysan cunto ku filan biyaha xoolaha culays dhinaca biyaha markaa la socota sanadka roobka duga aada u yahay biyihiisa nasiib darra sidaas haystay anaga dowlad ahaana marka meesha waxaa uteenaan waa xaaladaas ogaano waxaan kamid ahay tiim wasiire ah oo madaxweynaha si gaara arrinta gobolka bakool gaar ahaan degmada aad si gaara ula socdaan oo madaxweynaha uxil saaray marka ana wasiiradaas tiimkaasna matalaya ahna wasiirka gargaarka ee meesha xaalad anagaan kusoo aragna oraanta u baahan duma degdega u baahan wasiirka gargaarka iyo maareynta masiibooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya naasir caruushe waxaan kaloo weydiiyey inay tageen suuqa lagu iibiyo raashiinka iyo halka uu gaarsiisan yahay qiimaha raashiinka quutal duruuriga magaalada xudur aada iyo aad wallahi hata waxaa noo suura gashay inaan tagno suuqa weyn ee magaalada xudur aan tagno oon aragno sicirka qiimaha cuntada iyo cuntada taalla inay t intay la eg tahay tira ahaan waxaa noo soo baxday horta cuntada suuqa taalla inay aada u yar tahay qiimahana aada u kor u kacay oo wuxuu maraa heer dadka masaakiinta ama dadka intiisa badanba aysan awoodi karin marka muhiimadda waxaa waa in cunto degdega la gaarsiiyo si kasta oo suurtagal ah annagana mas-uuliyadaas insha allah waa u taagannahay waana xoogaan saarayna sida marra hore oo gurmad degma diyaarkaas u baahnay aan uga jawaabnay si lamid ah ayaan uga jawaabeynaa insha allah sidee marka idin qorshaysan in aad ku gaarsiisaan haddii loo helo gargaar maadaama waddooyinka ay xiran yihiin
wallahi hata dhowr siyaabood aan ka fikeraynaa maxay ahayd dadka horta deegaanka iyo dawladda horta waxaa larabaa inaa marka hore annagana aan isku tashano kayldhaantan abaabul waxaan sameynaa bulshada daeega in dadka ay habo yaboohaan lacag cunto lagu gado cuntadaasa si walba lagu gaarsii kara inaan gaarsiino ama diyaarada lagu qaado ama convoy ciidamaha abaabula sidii aan usameynay bishii january cuntana waxaan ka keenay bar dhinaca ceel bartaan ka keenay cunto degdegana diyaaradan ku geena marka ama labadaas nooc mid kamid ah ama labadoodaba ama waxyaalo kaasa aan isticmaali doonaa insha alla lakin waxaan naga in si degdega loo geey waxaana rabaa inaan ka faaidaysto fursadan daaq u diri dadka soomaalida ah gaar ahaan ragga kor galbeed in arrintaas qof walba maxay in in laga jawaabo lacag loo yaqo maxay aad wixii suurtagal qof walba magaalada xudur iyo gobolka bankool waxay u baahan gurmad u baahan yihin annaga dowlad ahaan mas-uuliyadeena waa qaadanaynaa wixii nagu aadan ummadda soomaaliyeed waxaan ka rabnaa iyo dowladda soomaaliya iyo beesha caalamka
muddooyinkii ugu dambeeyey waxaa kasii daraya xaaladda bini-aadamnimo ee ka jirta magaalada xudur waxaana magaaladaasi soo gaaray qoysas badan oo barakac ah kuwaasi oo kasoo barakacay tuulooyinka hareeraha magaalada xudur raashinka quutul duruuriga ayaa la la-yahay magaalada xudur waxaana halkii kilogaram oo sonkor bur ama bariis la iibinayaa qiimo ka badan hal dollar iyo bar waana laba jibaar qiimaha la iibiyo magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo